madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada galmudug uga qayb galay munaasabad casho sharaf ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu ku maamuusay wafdiga madaxweynaha ayaa waxa uu bogaadiyey maamulka galmudug mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey deegaanada galmudug madaxweynaha ayaa sheegay in galmudug ay ku tallaabsatay tallaabo muhiim ah oo dhanka horumarka ah
ayaan magaaladan imiday waagaas siday u tiilay ayadoo sawiran waa la helayaa haddii la raadiyo ilaahay unbaa garanaya maantana siday u taallo waa si kale oo iyadana ilaahay looga mahad celiyo runtii horumarka ka muuqda wanaagga maxaanku idhahdaa casriyeynta nolosha dadka iyo deegaanka ka muuqata maantaan ka hadlay waxaan leeyahay sii kordhiya xawaarahana sii wada horumarkana kordhiya taas intaas haddii anuga baxo madaxweynaha taataabtay arrinta ku saabsan siyaasadda dalka siyaasadda dalka waddo dheer ayay soo martay oo runtii mar walba uun dadaal la samaynayay laakiin aad iyo aad loogu qanacsan yahay muddadaas wakhtiga intaa la eg waxa la qabtay waa wanaagsanaayeen laakiin wax ka badanaa la qaban karay walaalayaal waxaan rabnaa siyaasadda dalka markaan dib u jalleecno waddadii aan soo marnay meelihii aan maxaanku idhahda ku hakannay ama ku habsaannay asbaabaha dib u dhaca iyo gaabiska nagu dhacay u sabab ahay waa badan yihiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa safar shaqo ku jooga maamulka galmudug isaga oo madaxweynuhu shirar kala duwan la yeeshay waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug islamarkaana xarigga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga fuliyey gudaha magaalada dhuusmareeb